jawaahi xasan buraale waa waa maaragtay kusoo dhawow eed maaragtay adoo faahfaahin bixinaya halkankan oo sababta aad u noqotay adoo deegaan ahaan kasoo jeedinin maaragtay adoon qabiil ahaan ogaadeen yahayn deegaan ahaan kasoo jeedin waa ka duwan tahay eedda aad baad u mahadsan tahay asalaamu calaykum waraxmatullah dhammaan walaalaha soomaaliyeed ee madashaan isugu yimid aad baan u salaamayaa salaan kadib magacaygu waa cabdullaahi xasan buraale kolley qofka hadduu qabiilka shee qabiilkiisa sheega ceeb ma ahana waxaa weeyaan dhanka wanaagga had iyo goor in loo qaataa wanaagsan anigu qabiil ahaan mid mareexaan aan ahay ku dhashay kuna soo barbaaray gobolka geda ee soomaaliya xaqiiqatan kolley shaksi dhalinyaro ah ayaan ahay haddii aad si usii eegtana waxaa weeyaan maanta xilligee mataqaana aan ugu xoog badnaa baan ku jiraa laakiin nasiib daro ma aysan dhicin xoogga maanta igu jiraan mataqaana aan waddankaygaan ku joogo oo noogu shaqaysto oo waddan kaleetaan maanta joogaa taana waxaa sababay waa qabiil halgankan anigu weligay horta onalif waan maqli jiray waxay ahaayeen iyo waxay u dagaaltamaan anuuna aqoon weligay onalifta waan maqli jiray maalin maalmaha ka mid on baan dhalinyaro meel aduhu dheela joogtaan iskugu nimid dhalintaayo adu markay halgan ka hadlaysay adugu waan yaro waraystay oo no sidaa iyo sidaa waan nahay halganka iyo halgankaa waana ku jirnaa xaqiiqatan su-aashaan marka magaca ogaadeen markaan maqlay way igu soo yar dhacday ogaadeen waa qabiile bal maxay ka wadaan laakiin keligii baa dana isku faqay oo mataqaan cidna ma weydiin inay su-aasha ay iga jawaabaan waxaan istusiyon waxay ahayd maanta dhibaatadan ummadda soomaaliyeed haysato meel walbaba ha joogtee maxaa sababay baan isweydiiyey waa qabiil marka taabaa marka waxay ii sababtay inaan mataqaanaa wax qabiil dhaawo markaa ama aan ku dheeraan ama magacaayo wax lamidana aan dhalinta aan weydiin sababtoo ah waxaa weeyaan hadda maraykan waxaan oga noolahay gobol washington on dhaho kolley nin buu magaciisa ahaa waxa weeye intaasoo qoomiyadood baa ku nool wax isweydiiya lama arka marka washington way mataqaanaa gobolka kale lagu bixiyo way dadkan washington la wada dhahaa qof walbaa iska kaalerey washingtonia mana marka taa sababta qof hadduu yidhaha matare ogaadeen yaan ahay inaan wax xumaan aan u qaadana dee nin xaggaa ka yimid inuu yahay gobolka iyo waddanka soomaaliyeed mataqaanaa dee waxaan u qaban karan aan sidaa ugu qabto marka anoo qabiil iyo wax alla waxay tahay baana sii daba dhiganayn iga raali noqda waan ku yara dheeraaday baan filayaa anuu halgankaa wax kala qarash baana ku raacin mataqaanaaye waana la igu qasbin oo waan la igu baryin laakiin anigun baa istismiyey inaan ahay shaksi soomaaliyeed dadka ay walaalahay yihiin xabashi waxaa weeyaan ummadda soomaaliyeed amxaalo way ka dharagsan tahay waxay tahay annagoo ka xora ee muqdishoiyo geda joogno ayay sidaa noo duminayaan oo hadiyaar goor noo gelayaan kuwa gacantooda ku jirana marka waxaa weeyaan waan iska dareemi karaa soomaalidana xoogaa cillada iska leedahay oo waxaa weeye wixii intaysan dhicin kama fiirsaan markii alla markii wixii laakiin dhibaatada timaado bay arkaan waxa weeyaan ninka maanta isle ogaadeen anigu ama qabiilkayga ama beeshayda waxba ma yeelin amin xabashi ma aysan yeelin dhibka asaga maanta ogaadeen buu haystaa waxaa weeye berri ka maalin nimankaa dhulka marka la dhigo waxaa weeyaan ama beeshayda ama beeshaada unbaa loo tegi doonaa inta ogaadeen la mariyey ka badanna waa lagu marin doonaa marka waxa weeyaan waxaan walaalaha soomaaliyeed aan ku kula talinayaa oo aada weliba ugula talinayaa halgankan halgan qabiil ma ahan waa halgan xaq ah waxaa weeyaan waa walaalaheen waxaa weeyaan haddii aadba leedahay xitaa meesha ogaadeen baa u badan oo ogaadeen baa qabiil mataqaanaa halganka xooggiisa ah wax dhibla maaha ogaadeen waa walaalka waa soomaali xabashi ma ahan sinjiya farac oomale wuxuu wada ogaadeen ogaadeen uu wadaba kii uun ku imaado oo soomaali kula imaado weeye marka walaalayaalow idinkoonan mataqaanaa dadkaa walaalaheena ama aana qabiil ku riixayn ama halgankeennaas xaqa aana qabiil ku riixayn soomaalinimada ayaa wax walba ka macaan soomaalinimada garta waxa weeyaan wallaahi wax dhaaman lama arko anugu hadda halgankaa markaan soo galay awalba anoo dee weligeyba iska soomaali jeclaa oo mataqaanaa dee wixii laigu soo koriyeyba ay soomaali jacayl iska ahayd baa haddana halgankaa markaan kusoo biiray soomaalinimadii wallaahi waan sii jeclaaday wax kaletana ima sii jecleen waa halgankan xaqa ah ee soomaalinimada u diriraayo ee mataqaanaa hadda dadku badanka waxayba ugu yeeraan oon alisha anu wadaniyiin un baan ugu yeeraa xitaa oma dhaafo because waa wadaniyiin nimanka u maqan maanta waxaa weeyaan soomaali meel walba ay joogto waa un iyaga nimanka xabashi looga cabsanayo mataqaana maanta soomaali looga cabsanayo waa un iyaga shaksiyaad kaleto soomaali ee maanta laleeyahay xabashi baa lagu duuli oo ciddaasaa kula duuli doonta ma ay jirto waa un nimanka oo nalifa marka walaalayaalow qabiil waxbay nooma taraay hadalka waan ku dheeraaday iga raali noqda dhibaatada iyo rafaadku leeyahayna waaynu ognahay oo waatanaa maanta inagoo dhalinyaro ah caqli ilaahayna siiyey awood intaa lag ilaahayna siiyey aana waddankeeni maanta aana seexadaan iyo xooggaan aanan la joogin dadyow kale aan ugu shaqaynayno oo canshuuraha mataqaanaa si ay nagala qaadayo marka walaalayaalow adduunkii wixii dhacay waa dhaceen waxaana kula talinayaa walaalaha meeshaan ku jiro in halgankaa khalad laga fahmin ee soomaalinimada lagu dhiirto wax ka wanaagsan ma leh soomaalinimada in lagu dhiirto igara raali noqda waan ku dheeraaday
assalaamu calaykum warxmatullahi barakaatuhu cabdullaahi waa wiil yar oo dhalinyaro ah wuxuu gaaray inuu yidhaahdo inaanu magaca reer hebelba dhihin iyo magaca xitaa ogaadaniyo usa dhihin reerka uu xornimada runta ah waxaa la yidhahdaa qofku markuu ka xiroobo waxyaalaha ummadiisa dibudhacaah oo haysta marka isku kalsooni saasaa la yidhaahdaa maantay waxaa halgankaas dad badan ceebihiisa u baarhayaan waa isku kalsooni la-aan marka isku kalsooni taasaa la dhahaa